waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahinow waa toddobaadkii u horreeyey ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo bisha barakaysan ee ramadaan ilaahay khayrkeeda iyo barakadeeda hana siiyo ramadaan wanaagsan ayaan leenahay ramadaan wanaagsan ayaan leenahay qasiidooyin nabi ammaan aan ugu laraynaa barnaamijka oo ay aad uga heli doonaan iyo heesihii kale aan ugu talagalnay bal waa tahay dhambaalka ugu horrey ma dhinacaaga amse dhinacayga dhambaalka ugu horreeya casha haddaan ka qaato waxa uu nagu yimid hooyo aamine maxamed aabe ibraahim cabdi nuurto ibraahim cabdi shamsu ibraahim cabdi mukhtaar ibraahim cabdi cabdulaahi ibraahim cabdi luul cabdi geedi hooyo aamine cali iyo nishey cabdiraxmaan cabdulaahi iyo nuuna cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen cabdiraxmaan cabdulaahi mukhtaar kadiil maxamed iyo cabdulqaadir kadiil maxamed iyo maxamed xaaji cabdulaahi xaajiyow caashe macalin maxamuud iyo xasan maxamed cabdulaahi iyo cali xasan cabdiraxmaan caliyaan iyo axmed sheekh xasan iyo ugu dambaysta cali maxamed cali musungu waxaana ay jecel yihiin in ay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan doctor siciid cabdiraxmaan cabdulaahi iyo faatumo ibraahim cabdi oo arooskoodu uu ka qabsamo bay yidhaahdeen baydhabo waxaana ay leeyihiinna ducadu waa dhankiinna waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan dhambalkan wuxuu naga soo gaaray galad maxamed cabdi guuleed maxamed cabdi axmed maxamed cabdi bashiir maxamed cabdi cabdulaahi maxamed cabdi yaxye maxamed cabdi sadaam maxamed cabdi zakariya maxamed cabdi shucayb maxamed cabdi qadar maxamed cabdi jaamac maxamed cabdi doctor ibraahim maxamed cabdi leylo maxamed cabdiladan iyo sumaya maxamed cabdi soomaali jacayl saciido maxamed cabdi iyo sacad maxamed cabdi iyo xaawo maxamed cabdi dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad u diraan sacdiyo maxamed cabdi iyo jaamac sheekh axmed oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasi uu loo bixiyey minhaal jaamac ducadu waa xaggin ay leeyihiin minhaal soo weynou noqotay waalidkee dalkeeda iyo dadkeedaba wax tartaa anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horeeyaan ibraahinow hambalyo dhalasho ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana la yiri ugu horeyn halkani bahda barnaamijka hambaliyada waxay yidhahdeen naga guddooma salaan kal iyo laaba waa tahay waan idinka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah bashiir maxamed cali bashiir nuur waa bashiir maxamed cali bashiir nuur kulmiye axmed weli maxamed cali cabdisalaam maxamed cali axmed cabdinaasir maxamed cabdifataax cali xasan cabdirashiid cali xasan cabdikariim cali xasan axmed maxamed nuur habo xaliimo maxamed sayid axmed habaryar khaliifo maxamed sayid axmed iyo habaryar nadiifo maxamed sayid axmed iyo habaryar xabiibo maxamed sayid axmed iyo habaryar dhuuxo maxamed sayid axmed faadimo maxamed nuur caaisha maxamed nuur khadiijo maxamed nuur iyo xamdi maxamed cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka muqdisho dhuusamareeb guriceel iyo sidoo kale magaalada mombaaso ee dalka kenya iyo sidoo kale waxaa la yidhi adis ababa qaar baa jooga dalka etoobiya waxaanay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo dhalasho ay u dirayaan aabe qaasim macalin xuseen iyo hooyo deeqo maxamed sayid axmed oo ay gabadh ugu dhalatay caasimadda soomaaliya baa la yiri gaar ahaan degmada howlwadaag caasimada marka la yiri oon dhegta taagay se usoo socotay xaafadaydii bay tagtay degmada howlwadaag magaalada muqdisho ee magaalada muqdisho taariikhda markay ahayd toddoba iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay abril ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka waxaa loo bixiyey baa la yiri gabadhaasi xaliimo qaasim macalim waxaa leenaha bay yidhaahdeen noqo tii anfacdaha dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anigan waxaan u raacinayaa aamiin aan soo wada dhoweyno dhammaanteen bisha barakaysan ee ramadaan sabkii nebigiyo qonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta sabkii nebigiyo qonkiisu banayo an asxaabta raacne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta waa bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري
waa tahay qasiidada ramadaha ka bad intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada dhambalkan wuxuu naga soo gaaray galad maxamed cabdi guuleed maxamed cabdi axmed maxamed cabdi bashiir maxamed cabdi cabdulaahi maxamed cabdi yaxye maxamed cabdi salaam maxamed cabdi zakariya maxamed cabdi shucayb maxamed cabdi qadar maxamed cabdi jaamac maxamed cabdi doctor ibraahim maxamed cabdi leylo maxamed cabdiladan iyo sumaya maxamed cabdi soomaali jacayl siciido maxamed cabdi iyo sacad maxamed cabdi iyo xaawo maxamed cabdi dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad u diraan sacdiyo maxamed cabdi iyo jaamac sheekh axmed oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaas uu loo bixiyey minhaal jaamac ducadu waa xaggin ay leeyihiin minhaal soo weynou noqotay waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta
aamiin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray isaaq axmed yuusuf cabdulqaadir faarax maxamuud mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed l f c xuseen cali bushe salaad aadan bulle xasan aadan guure doctor idriis cabdi dhuubow maxamed amiin cabdulaahi farey cumar muude caraale ibraahim maxamed gatwey iyo ugu dambeyntii axmed cabdirasaaq xuseen dhammaantood asxaabtana waxay hambalyo aroos u dirayaan mudane maxamuud axmed yuusuf iyo dhaqan cabdisamed khamiis oo arooskoodu ka dhacay magaalada gaarisa wiil iyo caano gabar iyo caanona waa loogu duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalkan caasho waxa uu noogu yimid hooyo xaawo ashkar cumar iyo aabe cabdi faarax cilmi iyo waxa ay yidhaahdeen roodo cabdi faarax iyo saadiq cabdi faarax iyo bishaar cabdi faarax farduusa siciid daad iyo fartuun siciid daad iyo dhammaanba asxaabta iyo dhallinyada ay yidhaahdeen shuuke aadan gurey nuur cabdi khadar sakariya raaga bootaan iyo saadiq raaga bootaan iyo ayroobe cawle iyo waxay yidhahdeen roodo cabdi faarax waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan hane cabdi faarax iyo daa'uud godamo oo meherkoodu uu ka qabsoomo bay yidhahdeen dalka zambiya gaar ahaan magaalada indola ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin caasha meherkaasi ka dhacay indola zambia maxaa ugu duxaynaysaa waxaan ugu duceynayaa meherkaas ibraahinow in ilaahay uu ka dhigo midkii horseeda guur khayr qabow loo ayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan ilaahay uu kala siiyo dhambaalka xiga haddaan soo qabto waa hambalyo aroos oo wacan waa la yiri oo farxad leh waxaana dadka diraya ka mid a hooye maryan cawaale hibo geedi cilmi xayaad geedi cilmi xamde geedi cilmi mukhtaar geedi cilmi mawliid geedi cilmi muxyadiin geedi cilmi iyo cawaale cabdiseed yuusuf cabdiseed iyo aabe geedi cilmi xirsi iyo maxamed cawaale qayaad iyo shukri xuseen ibraahim dhammaan reer geedi cilmi xirsi iyo asxaab kale baa la yiri oo aan la soo koobi karin aad bay ugu mahadsan yihin sida warqadda loo soo koobay ee weliba loo soo qurxiyey waxay dhammaantood hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan oo aroos wacan oo farxadle ay leeyihiin arooska iyo aroosada maxamed geedi cilmi iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri hodan cabdulaahi khayre oo arooskoodu ka dhacay magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti shantii bisha abriil ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka waxaan leenaha bay idhahdeen reerkii lagu nasto ee lagu nagaado rabbi ha idinka dhigo annaguna waxaan leenahay aamiin heestana noo soo qabo waxaan soo qabanayaa codadka labada fanaan maxamed axmed kuluc iyo xalimo khaliif magool heesta ha ka baqo boqolkii halaade baarkoodu simaniyay ninka baaranaya boqolkii halaade baarkoodu simaniyay ninka baaranaya siduu baatiraydina ula soo baxaaye
dubaatirydina ula soo baxaye dhacarkaw gabaydhaan aniguna gabdhaha badan beri kaaga doorte dhacarkaw gabaydhaan aniguna gabdhaha badan beri kaaga doorte kulli aniga beerkiyo bogaadigaga taala igabana baxay side ballanteeniya habaan ilaahay beenay annabaa tilmaamay aniga beerkiyo bogaadigaga taala igamana baxay sidee ballantiini habug baranay baay haddaan ilaahay beenayn anna baajinay
magaalada baadiyo buur bashaad kaaj ogtaba magaalada baadiyo buur bashaad kaaj ogtaba siday uga bidhantaa aadadiguna barbaar baxsan oogu noqotee siday uga bidhantaa aadadiguna barbaar baxsan oogu noqotee sidaadigu baaqdaan uga hambalin xaajada kana bayni maaye ha ka baqanin waxba kama bedelayo haddaan ilahay beedayna nabaajinin maaye sidaadigu baaqdaan uga hambalin xaajada kana bayni maaye ha ka baqanin waxba kama bedelayo haddaan ilahay beedayna nabaajinin maaye
boqolkii halaade baarkoodu simaniyay ninka baadhanaya boqolkii halaade baarkoodu simaniyay ninka baadhanaya siduu baatiraydina ula soo baxaaye siduu baatiraydina ula soo baxaaye dhacarkaw gabaydhaan aniguna gabdhaha badan beri kaaga doorte dhacarkaw gabaydhaan aniguna gabdhaha badan beri kaaga doorte kulli aniga beerkiyo bogaadigaga taala igabana baxay side ballanteeniya habaan ilaahay beenay anna baajinay waa tahay ha ka baqin codadkii maxamed axmed iyo magool ayaan intaas ku dhaafinaa dhankii dhambaalada waxaa noo baaqay yaasiin jaamac maxamed iyo qadar saleebaan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo nimco muuse maxamed iyo maxamed ciise maxamed iyo ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalin sacad maxamed daahir iyo cabdikhalaq xaaji galab iyo sabaad maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye iyo suuri maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye waxay joogaan dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin in ay ka hambalyeeyaan meerka cali aadan maxamed iyo nimco muuse ismaaciil meerkaasi oo ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay meerkaasi allah ka dhigo mid idin horseeda guur kheyr qaba oo aad ku faraxdaan anigan aamin ayaan raacinaya ibraahino mar kale haddaan jalleecno qasiidooyinkii bisha barakeysan ee ramadaan aan ugu talagalnay dhegaystayaasha dhegaysanaya barnaamijkan hambalyada iyo heesaha maxaa u soo qaban lahayd waxaan u soo qabanaynaa codkii faadumo qaasim waa bishii wacnaydo waa bishii wacnaydo waanada rasuulku wanaag ay ku sheegteen warwarka adduunka lagu warimaaye wacdiga adkeeya warwarka adduunka lagu warimaaye wacdiga adkeeya
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
waa ayaamal khayro waa ayaamal khayro waxtarka islaamku waafi ku ahaadee waa ayaamal khayro waa ayaamal khayro waxtarka islaamku waafi ku ahaadee wararka adduunka wadbaa ka dambeeye wacdiga adkeeya wararka adduunka wadbaa ka dambeeye wacdiga adkeeya
waa bishii wacnayd ilaahay barakadeeda iyo khayrkeedaba ibraahino hana siiyo bishaan waa bil aad u baraka leh oo ilaahay uu fursad noo siiyey in een, koob iyo tobankii bilooda ibraahino lasoo dhaafay dembigii aan galnay aan isaga dhaqno koob iyo tobanka soo socdana ilaahay idankiisa loo diyaar garoobo marka waa bil aad u khayr badan la cibaadaysto la cibaadaysto ilaahay khayrkeeda hana siiyo aamin dhambaalka xiga waxa uu naga soo gaaray waa tahaniyad meher wacan baa la yidhi dadka dirayana waxay kale yihiin mustafe maxamed xirsi khadar salebaan maxamed nimcaan jaamac maxamed iyo ifraax cali maxamed maxamed ciise maxamed iyo ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir iyo cabdikhaaliq xaaji galab iyo saade maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye iyo suuri maxamed diriye dhammaan dadkani waxaa iyagoo isku duuban oo kalena jooga daafaha caalamka ay hambaliyo iyo bogaadinba hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi cali aadan maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi nimco muuse ismaaciil oo meherkoodu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan hotel allore sagaalkii may waxaana leenahay bay idhaahdeen lamaano isdoortay oo is aaminay baa tihiin ducadana waa xaggiina baa la yidhi ustaad daandureyna waa lasoo raaciyay marka ducada waa xaggiina ustaad daandure calaashaan ducada waa xaggiina laakiin ducada daandure baa laga rabaa sidaan u gartay alustaad daandurey ha duceeyo maa leeyahay aad iyo aad halkaasaa lagugu soo xariray waxaan leenahay guur kheyr qaba ee banahyada kala siiyo owlaad aad ku faraxdaan anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka xiga miyaad soo qabanaysaa ibraahim mise waxaan mar kale dhegeystayaasha u jalleecnaa qasiidooyinkaan ugu talagalnay markan waxaan soo qabanaynaa sida laba isdhalay heesalku dhiggeedu yahay qasiidooyinka waa u nasanaynaa waxaa ku luqaynaya sayid khaliifa iyo maryan run
raayaha adduun intaan raad ka dhigay kuman dheehan weli midaan kula dhigo raayaha adduun intaan raad ka dhigay kuman dheehan weli midaan kula dhigo dhalankaaga iyo dheehaagu waa dhaxal gooniyo dhalankaaga iyo dheehaagu waa dhaxal gooniyo sidan koo dhugtaba udiyey kalgacal waa igu dhan yahay sidan koo dhugtaba udiyey kalgacal waa igu dhan yahay duuxiyo laftiyo dhiigaadi gasho naftadi dhaawacde balan kugu dhaye igu dhaada oo iidheega nuglo duuxiyo laftiyo dhiigaadi gasho naftadi dhaawacde balan kugu dhaye igu dhaada oo iidheega nuglo sida laba isdhalay an isdheelinno dhunkashada kalgacal an isdhaafsanne sida laba isdhalay an isdheelinno dhunkashada kalgacal an isdhafsanne an isdhafsanne igu soo dhowo an isdhafsanne igu soo dhowo
jacayl igu dhibca wadnahay dhufto dhimbilil sidee amba igu dhego jacayl igu dhibca wadnahay dhufto dhimbilil sidee amba igu dhego dhaxay naftani dhibta waheshideen kala dhowrsa laba isdhal haddaan intaas kaga gudubno caasha dhambaalkan waxaa uu naga soo gaaray maxamed axmed jimcaale iyo cabdirasaaq axmed jimcaale cabdiqani axmed jimcaale cabdulaahi axmed jimcaale iyo daadir axmed jimcaale iyo cabdiqaadir axmed jimcaale cumar axmed jimcaale iyo hani axmed jimcaale maqsuud axmed jimcaale hodan axmed jimcaale dhammaan reer axmed jimcaale waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna taaniyad u dirayaan cabdicasiis axmed jimcaale oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey maxamed cabdulcasiis axmed waxaana ay leeyihiin soo barbaar noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara anigana amiin ayaan raacinayaa assalaamu calaykum v o a ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan waa mahad hubeeye baa la yidhi oo jooga waddanka jabuuti waxaana aan dirayaa buu yidhi tahaniyad aroos oo anigu aan ku jira buu leeyahay asxaabta kala ah baa diraysa buu yidhi nuur axmed hubeeye iyo yaasiin daahir bayr cabdi nuur daahir bayr iyo cabdiraxmaan axmed nuur giindhe iyo falastiin khaliif yuusuf bifeeye iyo hani cabdi casiis waa hani soomaali baa la yidhi iyo sidoo kale injineer faarax bashiir iyo ugaas xasan bashiir siciid raxmo waa beri buux yuusuf iyo ubax diiriye iyo sidoo kale jaamaca buux subagalle cusleeye xoosh mahad hubeeye igraan aragsan garaase iyo aamino ifraax cabdi iyo xaashi axmed cabdi asxaabtaas oo isku duuba baa la yidhi waxay hambalyo aroos hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda lamaanaha isdoortay ayaa lasii raaciyey oo kala ah cabdi qadiim sheekh xasan sheekh cumar suufi iyo marwadiisa sacaada xuseen axmed oo meherkoodu ka dhacay waddanka jabuuti gaar ahaan xaafadda sitee sacuudi baa la yidhi waxaana leenaha habeen haddin isku waara wiil iyo caano gabar iyo caanana ah rabbaha idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamin
dhambaalka ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer iile aadan isaaq hooyo faadumo cabdinuur hooyo khadiijo taliso cusmaan xaaji iyo shamso cusmaan xaaji iyo raaxo barre cali iyo carruurteeda axmedey cusmaan xaaji iyo carruurtiisa ibraahim cabdi majid iyo carruurtiisa iyo asxaabta qaaliga ah cabdulaahi macalin xasan cadow mursal ibraahim mursal cali cabdinuur iyo rashiid ronow mursal iyo sudays kamaal cabdirasaaq gees dheere iyo maxamed nuur macalin iyo aftiin xasan ibraahim iyo maxamed shariif cali iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay halkan taaniid ka gaarsiiyaan doctor cumar cusmaan xaaji oomosh iyo faadumo iidle aadan abaayow oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay magaalada baydhabo xaafadda wadajir waxaana gabadhaas loo bixiyey ibtisaam cumar cusmaan waxaana leeyihiin u soo duceeya waxaan leenahay ibtisaam sow inuu noqotay waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta anigana aamin ayaan raacinayaa qasiidadii ugu dambeysay ibraahin oo dhegeystayaashaan uga tegi lahayn barnaamijkan hambalyada iyo heesaha balna soo qabo waa codkii siciid maraxeedar hobolladuna way la jiibanayaan intaan dhegeystayaasha mar kale ibraahin oo iska maqlayn maxaad ku leedahay dhammaantiinba ramadaan wanaagsan
صومك سلادي ودادال صدقدا سبحان يا غفار سبحان يا غفار صلاة يا ما سكينة لنا غير
laasalka geed engagayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalka sahaydu xambaartu aakhiro sadleeya dembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada سبحان يا غفار سبحان يا غفار صلاة يا ما سكينة لنا غير
dembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala بدا sadaqada سبحان يا غفار سبحان يا غفار صلاة يا ما سكينة لنا غير
saaxiibba iyo ehel iilka markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igoo seefa kuula yururaa inay kugu sugayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo saha lagu malaysaa sanka kor ugu taagtaa
غدا سبحان يا غفار سبحان سبحان يا غفار صرنا قياما سكينة بقنا غير
bidhaaf suaasho soonkiyo salaadii